waan ka cabanayna waxaanu ka cabanaynaa haddii aan ahay beesha layahda gabooye waxaanu ka cabanaynaa oo aan ahay abhayeenkeeda nimanka la yidhaahdo loo sharaxay suldaanka loo sharaxday ee iibsaday beeshii gabooyaha ee yidhi waxa weeyaan waxa weeyaan kol caro waanu ka cabanaynaa waxaan usheegayaa caalamka inaanan ahayn adoon addoon la iibsan karo inaanan ahayn baan usheegayaa caalamka waxaanu nahay qarni jiray intii dadku jiray halqiga addoomaha ilaahay ay jireen baanu nahay waxaanu nahay niman aan la iibsan karin waxaan adduunyaha usheegayaa haddii la doonayo suldaannimada iyadu waa suldaan nadiif weeyaan suldaanka iyagu aanu ku kalsoonnahay dalkiisa iyo dalkiisana aan ceeb usoohayn dawladdu ka tirsanyahan aan ceeb usoohayn dalkiisana aan ceeb usoohayn dadkiisana aan ceeb usoohayn waxaanu ka cabanaynaa wiilka habari walid ee yidhi saddex kun oo midjaan baan ka iibsaday reer bari oo waxaan gelinayaa habar jecel inaan habar jecel waxaanu ku leedahay aanan leynayna kuna baxayna aanan leynayna afayaan sidee wax u dhaceen suldaanadii baa la ogaa inuu suldaanka beesha aanama dhibaan yahay suldaan kalea la calimo saaray bal sida wax u dhaceen dhegeystayaasha u sharax suldaan kalea la sharaxday suldaanka kalea yidhi waxaad tihiin kul carro wuuna bedelay dhalashadediibuu bedelay aqoonteediibuu bedelay fasladiibuu bedelay niman baahilaysay bay u kaxayseen burco oo ay kusoo siiyeen lacag kama yeelayna taa dhalashadeeda lacag batasanayno waxaanu nahay been la yaqaano adduwanuu yaqaano lagu kalsoon yahay marka beshinamdhaanba beersigeedana waa madhibaan gabooyahaana leeyahay waa sida marka iyanama waxay leeyihiin kuul carro oo beelkaa laabo laabo bal taas u sharax dhegeystayaasha kuul carro yidhahdeen weya kuul carrana ma nihin nimankaan la yaqaan baadna ma nihin kuul carro doonana ma shaqana kuma lihin adigu afayeenka beesha ayaa tahay suldaankan kale xagee lagu calamo saaray oo oo oo aad ka cabanaysaan xagee lagu calamo saaray waxaa lagu calamo saaray meel la yihahda laascanood ayaa lagu calamo saaray imika a wadinka bareen gobol ba lagama hayo
dhawaan dhawaan baa la calamo dhawaan ba la calamo saaray marka maxaad usheegaysaan caalamka iyo dawladaha iyo dadka kudhegeysanaya maxaad usheegaysaan waxaan usheeganay inaan inaan caalamka aan usheeganay inaan uusan jirin suldaan kale aan suldaan nadiif ahayn ceebka salima wey dalkiisna ceeb hooseyn dadkiisna ceeb hooseyn waa waa waa taageerayna hadda benshan adigu aad ka tirsantahay afayeenka oo tahay beesha madhibaan waa beel weyn soomaaliya dhan bay degtaa gobolada dalka ay degtaa dawladaha ay ku nool yihiin waa beel la yaqaano maxaa keenay in maanta beesha qaarkood ay suldaanka la samaystaan ama jabkan weyn maxaa keenay mudane waxaa keenay marba qabilada nin baa ukacaa nin baa u hadle yani iskama garab hadasho waxa weeyaan aniga maanta aqoontii ay siisay inaan ka hadlo afhayeenka inaan noqdo u hadlo waxa weeyaan somaliland maanta kama ogolinba inay tiraahdo habar habarta kusoo diisho nimanka la yihahdo sarbariga ankaasi habarsta arrintan wado oo barnaamijka wado iyo somaliland habar waxaa wado nimanka la yihahdo arinka imika la doortay
ugu dambayntii maxaad yaa kula socda fikradan adigu aad wato maanta oo saartee kula socda waxaa igula socdaa niman fara badan dhowr iyo labaatan nin baanu nahay dee dadki ciyaalki iyo mootada waa gaba socdaan saasaanu marka laga daayo bal dadka kula socda bal noo fikriyo noo sheeshay dadka kula socda arrinta kula socda waxa weeyaan ninka la yidhaahdo inta aan xaadidiyo inaa yara aad ku koogu qoran kalanka inti kale uga waa kugu jirta laadeegu jirta soomaali